waxaan ku bilowna dagaallo ayaa maalintii labaad ka sii soconaya magaalada laasacaanooda gaar ahaan agagaarka buurta sayidka madaafiic iyo weliba rasaas fudud ayaa dadka deegaanku sheegeen inay dagaalkan la ysku adeegsanayo dagaaladan ayaa geystay khasaare nafeed iyo weliba mid hantiyadba khasaaraha dagaaladan ayaa wariyahayaga cabdikariin olol uu ka waraystay agaasimaha cusbitaalka laasacaanood axmed maxamed xasan
udaladan shalay maanta laba dalbika ahaayeen maanta waxaan sugayaa dhaawac kii hore ka badan oo lixda kor dhaafaya goodashada hadda intaan hubo labaiyo toban qofka istarku lakeexay waa garta bal dhibaatada ka waran madaafiicdan cusbitaalka idinku soo dhacday saamaynta idinku yeelatay iyo inta jeer ay idinku soo dhaceen
walaahi waxay nagu soo dhaceen maanta jeer bay nagu soo dhaceen saameyn bay nagu yeelatay xafiisyada qaybo kale ugu jugeen shaqaalihii qaybakiiba shaqadii way ka carareen koonadii sidoo kale marka de goobtii waxay noqotay goob mataqaanay la soo beegsanayo oo taagida waa gartay goobaha ay ku dhaceen xaggee ka mida cusbitaalka shalay iyo maanta
shalay waxay ku dhaceen qaybtii mashiinka mugsiinka badanayey maanta waxay ku dhaceen xafiis ka mida xafiisyada maamulka iyo qaybtii masjiga xaggeeda dambe
waa gartay iyo baabuur meesha taagay marka shaqada aada hadda wadaan dhaawacyada laydiin keenay tiradii saddex iyo tobanka hayda shalay ee xaggiina cusbitaalka way soo gaadhay iyo intan maanta imisa isku noqonaya shalay tiradii intii hore way ka badatay oo mataqaanaaye inkii odaabtiraa buu dootay marka kale ixsaasa guud dhaawaca soo gaadhay marka isku daro shalay iyo maanta intaan hayno wuxuu noqonayaa boqol iyo soddon dhimashada waxay noqonaysaa soddon iyo iyo iyo sideed cusbitaalada kale ka warra maadaama iyagana la geynayo ma jiraan dhaawacyo iyo la geeyey iyo dhimasho way jiraan istalada kale waa la geynayaa laakiin mashquulkooda ugu badan daraadeed isma wareysano oo kala wardoono inteeda ku mashquulsannahay dhanka ka waran kayska dawooyinka iyo adeegyada aada fidinaysaan
runtii waxba waan haysanaa wax badan waa naga dhiban yihiin dawooyin badan baa naga muqan oo mataqaanaa nafteeda lagu talagalay waxyaabaan ahaynana waa jiraan shaqaalihiina culays badan magaaladi dad qayb baa qaxday qayb baa xabadii dib qaadan weyday oo xaggii shaqadana gaad baa ka yimi iyadana waa gartay dadka dhaawacyada gaadiidka gurmadka idiin keenaya wadooyinka wax saameyna miyay ku yeelatayna
way ku yeelatay oo way ku yeelatay oo aad bay u saamaysay dadka dhaawacyada markay cusbitaalka soo gaadhayaan way fududahay laakiin marka meelka loo shargelinaya xoogaa ay saameynta yeelanaysaa oo meelihii dadka la marin lahaa
waagaag dhegeystayaaalkaasna wuxuu ahaa agaasimaha cusbitaalka laasacaanood axmed maxamed xasan oo u waramayey cabdikariim ololla